aan ku bilowna ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada ee somalilan la qaban waayo intaasi beddelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda kasoo hormarta warkan waxaa hargeysa kasoo dara waryahayaga qadar maxamed cakulle guddoomiyaha xisbiga ucidintana faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay in dadka somalilan ay wax badan qabsadeen shicib ahaan hase yeeshee siyaasiyiintu ay noqdeen kuwa guuldarrada ugu badan inta badan horseedka ka noqda isagoo madaxweynaha somalilan ugu baaqay haddii aanay suurtagal noqonin in la hirgeliyo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada in doorashooyin xilligooda laga soo hormariyey oo madaxtooyo ay dalka ka dhici doonaan waa sida uu sheegay waxa weeye horta waxaa la yidhaha soomaal ku mahadahda raqay ninkii lahaa dabada hayo maanta shacbi reer somaliland waa shacbi wanaagsan oo soo dulqaatay iyo waqaawin dhulkoodii soo galay oo maanta waxaad aragtay magaalooyinka boomika waa brivatk mar kasta waxaa hoojiya oo hoos u dhiga somaliland dadka siyaasiyiinta somaliland maanta waxaa haysaa waa hogaan xumo waa dowlad xumo waa suldaan xumo waa siyaasi xumo waa sheekh xumo meel aad irsatid runtaada doonsid male waxaan tahay nagu darsamay dad caruurahoodii joogaan dibadda gelina wax aduu ka socdaba oo qabiil ku halaaqiyo nimanka culamada qaatay ninkaa la yidhaaho ilaaha maxarista maxamed xajanayga haddaan noo imana intaa maanu samaysan karna intii uu maxamed xajanayga sameeyey ee aynu ku soo gaadno si gacanta ugu hayey riyaale toddobadii sano hayey institutionisku hayey eenu nidhaha lagala wareega doorasho lagala wareego xaragar ku dhiibay xaragar ku dhiibay ayaanu ilaa maanta toddobadaas sano iyo labadaas sagaalkaa sano oo imanka kulmiya gacanta ku hayay magacaa kulmiye waddanka sii baaba absolut wanaga maanta ka leh dad baa doonaya dadka ku ciya ninety four laakiin jawigii baa oolin jawigii ninety fourkii ma yaale waxa weeye un leadershipsku baa laga bedelaya qofku maa laga saara contracta maa la siinay ninkasta kumya contract kala siinay hadduu imanka dhamaysan waayo muusan se u wado uu dhamaysan waayana early election baanu qabanayna ku eegi mayno naaba labadaas sano waan arkayna waddanku rows buu galay cudurkii aanu ka duwanay ninety fourkii iyo ninety one kii buu ku celiyeen kuwii ka cararay dalka ee iyaga isqabsadeen ee naga maqnaa soddonka sano ayaa iyagu marka qolada yimaadeen sidii haadii soo degay oo doonayaan nimanka qaxiyeen caruurtii qaxiyeen hadda caruur leh in caruurtoona qaxiyaan caruurta waxay war caruur anaad qaxisay guddoomiye ninka ugu dhow baad ahayd madaxweynaha maanta jooga marka asxaabta siyaasadda leego haddana xisbiga kale mucaaridka ee wadanina ninka ugu dhow baad ahay ma moodaa maanta in labadii dhinac aad isaga dhex baxday dabadeetana werwerkaasu dadka gaaray iskama dhex bixin wadanka waan ku dhex jiraa aniga maalinta dhaweyto ninka eu yimi ninka eu un b u shaqayn jiray nineteen ninety four wuxuu yidhi ninety four kii maalimo halkan dagaalskooda ka soco bur ay qaawan tahay imankaan ima burca habeen horan ka soco koob iyo tobanka habeenimo war waxaad samaysateen wax cajiib ah dumaraadi aan geeska horka jirin baa samaysay haddana waxa ii qabsoon waaye war dadka waxaan sameeyey nabaddaa sameeyey siday commission ugu heshiin waayeen can you tell me the reason waanu falansatan xusbi waa very simple maayo marka waxa sii baan ugu dhex jiraa laba dhagax waxaan dhagax iyo dhul adag dhexdood ayaan anigana waan isku dhownaa labadoodaba waa tahay guddoomiye waxaad soo gebagabaysanoo shirkii golaha dhexe xisbiga mucaaridka ee ucid marka hore bal shirka iyo jawigiisa waxaan u mahadnaqaya horta dadka reer burco degan sharci weynaha reer burco sida fiican ay noo soo dhaweeyeen haddii goor waxaan burco waa xareedda somaliland waxaana aada ugu farxay dadka reer burco say nabadda u ilaalinayaan iyo sharafta somaliland markaa si sharaf leh oo qurux badan ayuu noogu dhacay oo ilaahay ma subxana wataala ilaah ugu mahadnaqino wakti fiicanna wuu ku dhacayo wakti dadku qabyaalad iyo bilaayo ka hadlayo oo laga waayaba wax wanaagsan iyo wax ummadeen iyo hay haykal institutionba oo iska baabacay oo dhaco dadkii markaa nimi wuxuu bedelay toonkii taagnaa ayuu bedelay narrativekii markaa taagnaa arrintii electionka ama doorashadii waxbaad ku heshiiseen beesha caalamka markhaati idiin ahayd goobjoog idinka ahayd haddana kulan labaad baad yeelateen fariinta aad dadka gaadsiinaysid maanta maxay tahay horta maanta maalin ka fiican yihiin muuse biixi markaa la eega doorasho iyo waddani dadka nala jooga era uu naqday back to finland lakiin dadkan maalin ka fiicanta ma jiro madaxweynuhu wuxuu yidhi annaga waan ugu tagnay jidda waan ugu tagnay halkana waan ugu tagnay aniga xirsi markaa waxaan ku heshiinay inuu plan b geeni aan wadno laakiin madaxweynuhu warqad noo soo qoro uu leeyahay kana cudur daarta waxay dhacay noogana tacsiyeeyo naga raaligeliyo dee warqadan isku oy ka dhiga go-aan uu ka dhiga warsaxaafada madaxweyne marka wax kula heshiy wax kaloo soo saaraya dee nimankii wadan anugu wax kastoo wax doorasha ku dhacaysa waan ogolahay wadan waxay dhahan dee warbixintaadna siisay xifsow iyo waxa soo baxaysa ma leh marka sabta britan shirna insha allahu tacaala laakiin way ka go-an tahay reer wadani iyo madaxweynaha doorkan waanu dhammaynaa insha allahu tacaala intaana bishani dhammaan horaanta wiigan ayaan soo magacaabna toddobadii insha allahu tacaala aan ku heshiino labada xusb mid la siinayo mucaaridkana waanu kala seexanaynaa inuu baarlamaanka dambe ku dhamaansa iyadii tacaare iyo taceedafayn wayna wada dhammaanay insha allahu taala madaxweyne hadda maalintan aragnay sabtidii wuxuu ekaa qof soo jircayo wax fahmiya khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aanu isku dayno in aanu la xidhiidhno dhinaca xukuumadda somalilan si ay hadalka kaga aadan eedaasi injineer faysal cali waraabe a uga hadlaan laakiin mas-uuliyiintii aan isku dayno in aan la xidhiidhno ayaan telefoonkoga ka jawaabin marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa